waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
guddiga kumeel gaarka ah ee ka baaraandegidda hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kulan kula yeeshay xaruntooda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyagoona ka dhagaystay talooyinka ku aadan hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo la rajaynayo in dalka lagu dhaqo shirkan ay yeesheen labada guddi ee guddiga arrimaha doorashooyinka qaranka u qaabilsan aqalka sare ee baarlamaanka iyo midka madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayay dhinacyadu waxay sharaxaad ka bixiyeen ujeeddada shirkooda waxaana ugu horeyntii saxaafadda u waramay guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka u qaabilsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya aad iyo aad waa mahadsantihiin annaga oo ku guda jirna la tashada aan la samaynayna qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan maanta la kulannay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ah hay-addii fulin lahayd in sharcigan oo soo ansixiyey golaha shacabka maantana horyaalla golaha aqalka sare oo waxa aan ka dhagaysana aragtidooda iyo sida ay u arkaan sharciga maadaama ay muddo dheer ay shaqa u haayeen qaranka runtii ay tahay hay-addii fuli lahayd waxaan dhegaysanay taladooda iyo tusaalahooda iyo waxyaabahay u arkaan inay muhiim u yihiin sharcigan oo laga yaabo in ama laga afduubay ama technicality ahaan ay u baahan yihiin in fiiro gaara loo yeesho runtii warbixintoodana waan dhegaysanay in waqti fiican ayaana wada qaadanay waxaana aaminsanahay inuu ahaa kulan aada u fiican oo qiimo leh aad iyo aad aynu ku mahad celinaynaa gudoomiyaha guddiga iyo runtii iyo xubnaha la socda ee guddiga ee runtii shaqo fiicanna soo qabtay dalkaana howl muhiima u haayo aan aaminsanahay in sharci micno leh ee ka soo baxa labada gole ee aqalka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mustaqbalkana oo noqdo sharci loo aayo ee wuxuu tara dadka soomaaliyeed mustaqbalka dhowna aan rajaynayno in lagu wada shaqay doono guddoomiyaha ayaa sidoo kale sharaxay mas-uuliyadda ka guddi ahaan dhankooda ka saaran arrintaasi ka hor intaysan sharcigan dib ugu celinin golaha aqalka sare ee looga fadhiyo inuu meel mariyo maadaama uu kasoo gudbay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka runtii guddigana qayb ayaa ka qusaysay doorashada maadaama yihiin hay-addii fuli lahayd waxyaabaha aan annaga aan ugu talagalna la tashiga waxay tahay maadaama ay farsamahaan iyaga ay ka shaqaynayaan sharcigana ay akhriyeen horena loola tashaday mar labaad wixii ay aaminsan yihiin inay soo dhaafeen iyo talada ay u arkaan inay lagama maarmaan u tahay sharcigan inay ku jirto ayaa runtii muhiim ahayd inaan mar labaad aan dhegaysanno oon runtii waa dhegaysanay waana ka doodnay fikir runtii qoran oo maaragta dhammaystiran ay u arkaan inay laga maarmaan u yihiin sharcigan ay noo soo gudbiyeen annagana mas-uuliyaddu wax naga saaranta waxa waaye sharciga inta aana aqalka ku celin in la tashiyada aan samayno oo dadka khubarada ah iyo dadka ay khusayso iyo dhammaan wax waliba oo aan aragna inay muhiim u yihiin sharcigan inay ku jiraan runtii inaan si taxadiran feejigan aan runtii uga baaradegna kuna soo darna sharciga si uu u kabo runtii dadaalkii hore ay u sameeyeen golaha shacabka taas ayay runtii ahayd arrinta macnaha laga lahaa ee kulankan dhanka kale xaliimo ismaaciil xaliimo yarey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa iyana halkaasi ka hadashay iyadoona carabka ku adkaysay in sharcigan aysan iyaga soo diyaarinin laakiin ka guddi ahaan ay u taagan yihiin dhaqangelintiisa oo keliya sida ay tiri annagoo soo bandhignay dadaalkeenna iyo arrimaha siday yihiin aan ka wada hadalnay iyo sidii loo wada toosin lahaa sharcigan qabyada ah oo oo maanta ay tahay sharci taariikhi ah oo ah midkaan doorasho ku qabsan lahayn iyo iyo sannadaha dambe oo soo socda sharcigii doorashada lagu geli lahaa saan u wada habeyn lahayn aan ka warbixinnay golahuna guddiguna wuxuuna siiyey runtii sbace fiican oo aan fikradeenna ku dhiibanno oon aan si wanaagsan uga hadalno aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa waxaan kula dardaarmaynaa waxaa saaran mas-uuliyad culus oo dalkan siduu hore ugu socon lahaa siduu doorasho u aadi lahaa sidii demoqrateshkiisa aad loo xoojin lahaa haddii aan sixib sameeyo sharciyeedkan doorashada guddiga doorashadu sooma curinin waa arkaa dad badan oo dhaho guddiga doorashadaa soo curiyey guddiga doorashadu sooma curinin waajibna uma laha inuu soo curiyo waxaa soo curiyey wasaaradda arrimaha gudaha oo shuruucdu hab lagu soo curiyay leeyihiin iyo meele ay ka yimaadaan annaga waxaa nahay hay-addii sharcigaas dhaqan gelin laheedaan nahay ku dhaqmi laheedaan nahay muddo shan sanana waa kasoo shaqaynayna doorasho iyo nidaamyadeeda iyo waxa laga raba iyo siday tahay keliya waaye aragnimadeennay iyo wixii tala ah oo aan ay rabeen oyna weydiisteen aan siinayno guddiga maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada caasimada ee muqdisho ka socday kulamo guddiga kumeelgaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha aqalka sare ay la lahaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada kuwa oo ka dhagaysanayay aragtidooda ku aadan nooca doorasho ee ka dhici karta dalka labakunilabaatanka iyo labakunikoobylabaatanka iyadoona la filayo in guddigu uu golaha aqalka sare uu horgeeyo dhammaanba talooyinka ay kasoo ururiyeen bulshada qeybahooda kala duwan si loo sii amba qaado doodaha ku aadan hindisa sharciyeedkan oo horay ay usoo meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka cabdilxafiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali